Alxamdulilah rabilcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd faslun suma hum maca hadihi اlusuuli ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar calaa maa tuujibuhu shariica mualifka raximahullah wuxuu leeyahay kadib iyagu yacni ahlu sunnadu maca haadihi اlusuul iyagoo ku sugan usuushan aan soo sharaxnay oo ku saabsan usuusha ictiqaadka iyo usuusha ku saabsan manhajka intaas iyagoo ku taagan ayay ya'muruuna bilmacruuf waxay amrahayaan macruuf ile waxaan soo marnay usuushii ku saabsaneed ictiqaadka oo ahaa aliimaan biاllaah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi اlaakhir wa bilqadari khayri wa sharihi kadib misana wuxuu ka soo sheekeeyey mowqifka ahlu sunnada oo ku wajahan masaa'il kibaar ah oo ah mas'alatu alculuw mas'alatu lqur'aan wa mas'alatu ru'ya kadib misana wuxuu ka soo sheekeeyey mowqifka ahlu sunnada oo ku wajahan masaa'il kibaara oo ka mid yihiin mowqifka ay ka joogaan ahlu sunnadu saxaabada iyo arrimihii saxaabada dhex maray misana mowqifka ku saabsan manhajka iyo dariiqada ay ku socdaan oo ah itibaacu sunna calaa fahmi salaf usuushaas iyagoo ku socda ayuu wuxuu leeyahay kadib waxay amraan macruuf macruuf waxaa la yidhaahdaa kullu maa curifa xusnuhu fi sharci wax kasta oo sharciga uu ka dhigay macruuf oo laga garanhayo wanaaggiisaba sharciga yaa macruuf la yidhahda waajib ha noqdo sunnahana munkarna waxaa la yidhahda kullu maa curifa qubxuhu fi sharci ama ha noqdo xaaraan ama karahiyaba ha noqdo munkar marka waxaa u weyn shirkiga macruufna waxaa u weyn towxiid dhammaan macruufku wuxuu ka bilaabmayaa towxiidka iyo wixii ka farcana munkarkuna wuxuu ka bilaabmayaa shirkiga iyo wixii ka farcana sidaa daraaddeeda allahu subxaanahu watacaala waxa uu yidhaahday aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa aatawuu zakaata wa amaruu bilmacruuf wanahuu can ilmunkar waxa uu yidhaahday abulcaaliya alriyaaxi raximah اllah kaana amruhum bilmacruufi annahum dacow ilى اllahi waxdahu wacibaadatihi laa shariika lah wa kaana nahyuhum can ilmunkari annahum nahow can cibaadati الshayطaani wa cibaadati اlawtaan aayaddaas markuu fasiraya abulcaaliya oo ka mid ah mufasiriinta salafka taabiciinta ah ilaahay wuxuu yidhaahday waa kuwa markii aan makanino dhulka salaada ooga oo sakada bixiya oo amra macruuf oo nahiya munkar markaasuu wuxuu tilmaamo markaa macruufkaas ayaddu ay tilmaamayso iyo munkarka ay tilmaamayso oo waxa uu leeyahay macruufkaas waxa weeyaan waxay u yeerhayeen ilaahay keligii iyo cibaadadiisa keligii shariik la-aan nahyigooduna wuxuu ahaa munkarka oo waxay ka nahyin hayeen dadka shaydaanka cibaadadiisa iyo awsaanta cibaadadiisa marka munkarka waxaa u shar badan shirkiga kadibna macaasida kabaa'ir ama sakaa'ir ama makruuhaat macruufkan waxaa u sarreeya dacwatu ila tawxiid iyo dacwa ila sunna iyo wixii ka farcan maha waajibaad iyo sunan marka maadaama uu yahay alamru bilmacruuf walnahy can ilmunkari shay weyn oo diinku uu ku taagan yahay oo haddii la waayo dadka ay diinkii weynayaan xayra diinku wuxuu ku taagan yahay in la helo dad macruufkana sheega munkarkana reeba haddii arrinkaas la waayo diinkii gacantuu ka baxay maadaama marka uu sidaa u weyn yahay dadka markaa khaladaadka ka galeen alamru bilmacruuf walnahy can ilmunkar oo ahlu sunnada ku khilaafeen mucaalajada ku wajahan alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkari maadaama dadkaas ay aada u badan yihiin khatartooduna ay badan tahay ayaa caqiidadii la soo geliyey marka مع أنه مسألة عقيدة هم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة عقيدة laakiin masaa-isha waaweyn oo dadka ahlu sunnada ay ku khilaafeen bacdu ahlilbidac sida badan marka kutubta caqiidada ahlu sunnada la geliya macnaheeduna waxa weeyaan waa masaa'il waaweyn oo gaarsiisan heer lagu tasniifiyo caqaa'idka ahlu sunnada ayb wayanhawna can ilmunkar laakiin waxaa loo baahan yahay shayga qofku inuu garto munkarnimadiisa marka uu nahyinhayo oo uu garanhayo shaygan macruufnimadiisa markuu amrahayo laakiin wuxuusan iska hubinin inay munkar yihiin inuu inkiro ma ah wax uusan hubayn inay macruuf yihiin inuu amro ma ah hadal aada u qiimo badan buu leeyahay shaykhulslaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay ina alaamira bilmacruufi والناهي عن المنكر يجب عليه أن يكون عالما قبل أن يأمر وينهى horta hore iska soo hubso in waxa aad amraydo ama aad nahiynayso aad aqoon u leedahay laa taamur calaa jahli walaa tanha an calaa jahli khatar badan baa ka dhala karta وأن يكون متيقنا بحصول المصلحة في أمره ونهيه waa inuu yaqiin u og yahay in ay maslaxo ka dhala karto markii uu shaygaas wanaagsan amro shayga xunna uu nahiyey wa an yakuuna mutayaqinan bixusuuli اlmaslaxati fii amrihi wa nahyihi wa dar'i lmafsada waa inuu arrinkaas ka horo ee wax aadan ogeyn wax ka dhala kara madax madaxa isugu tuoy intaadan bilaabinin amarkii ama nahyigii iska fiiri waxa ka dhimaa kara fain dakala fi اlamri waالnahyi bidannin walow kaana danna raajixan ahima war la yaab lo oo dhibaatooyin badan iyo mumaarasaad badan oo khaldan toosin lahayd haddii dadku ay ku taqayudaan ahlulcilmiga kibaarka ah hadaladooda iyo manaahijtooda wuxuu leeyahay haddii qofku u galo amar iyo nahyi oo danni uu ku galo dannigaasba agtiisa raajixa ka ahaadee isagoon hubin waxa ka dhalo kara ee uu khalal ka dhasho asaga ku dambaabaya lianna dar'a almafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaaib waayo waxaa qaacido ah usuuli ah mafaasidda reebitaankeeda ayaa laga hormarinayaa masaalix la soo jeeto marka intaad maslaxo goobi lahayd mafsadaha ku dhicin mafsadada ka dhala karta waxa aad samaynayso iska hubso marka hore intaadan maslaxo goobin kelimadaas marka calaa maa tuujibuhu shariicatu waa kelimad kooban laakiin macno weyn tilmaamaysa oo ummad badan ayaa waxay leeyihiin waxaan amraynaa macruuf waxaan nahyinaynaa munkar laakiin aan u fiirinin sharcigu waxa uu waajibinhayo iyo waxa uu keeni ee iyagu iska dhaqaa maya waxaa la rabaa calaa maa tuujibuhu sharci ay sharcigu sharcigu uu waajibinhayo ayib sharcigu waxaa waajibina waxaa ka mid a hadday laba mafsado iska hor imaado ama qofka laba mafsado ay hortiisa taallo oo labadaas mafsado ay kala dhib badan yihiin kala khatar badan yihiin kala liitaan ee ay dhici karto mid haddii aad reebto tii kale inay soo baxo ma iska dhaqaaqay mafsadaan arkay oo aan nahiyi miyaad leedahay maya calaa maa tuujibu shariicatu midda dhibka badan si looga badbaado midkaa dhibka yara la iska dayno ha joogto ha jirto waa calaamaatujihu shareeca maxayna sharci wuxuu ku dhisan yahay dar'u lmafaasid haddii la dar'i waayona midda aqbaxa in la dar'iyo oo midda fudud la qaato oo la aqbalo mithaal bannaanka yaalla masalan waqtigii ibnu taymiya uu joogay ayaa tataar waxaa soo hujuumay dad la waxaa duusha soo hujuumay dad tataar la yidhaahdo tataarka diinna waa sheegtaan baktina waa diinki waa sheeganaya waa tawxiisanaya laakiin balaayo kalaa ku jirto ka kugeysa waxay badbaadin lahayn koox iyagoo ah oo magaalada bannaankeeda fafadhiyo oo khamra diyaarsanhaya yaa ibnu taymiya oo ardala socotaa soo maray markaasu waxay dhaheen aan khamrada ka daadin khamri cabid khamrada haka daadinina ka laah buu yihi khamrada haka dhargeen maxaa jira la khamro wax ka yidita meel wuxuu yidhi haddaad khamrada ka daadisiin magaaladay kusoo qamaamhayaan waxay dhacaan iyo waxay kufsadaan ay dadka dhan u qaybinayaan laakiin meeshooda haku damaareen khamradooda ku cabeen meeshooda isku layn yaa shar badan marka in meeshooda ay khamrada ku cabaan oo meeshooda muslimka uga badbaado iyo inay magaalada intay usoo dhaadhacaan ay waxay dilaan iyo waxay kufsadaan ka dhigaan tanaa dhib badan taasaa la ogolaa marka qofku intuunan arrinka u quminin wuxuu u baahan yahay xoogaa inuu baaraandeg badan ka sameeyo daraaso badan ka sameeyo aqoon fiican uu u leeyahay waxa uu qaabanayo munkarka uu sheegahay oo uu ka hortegayo ama macruufka uu sheegayo oo uu rabo inuu inuu aada u darso calaamaad wujubu shariica ayb wuxuu kaloo u baahan yahay qofka arrinkaas u qumahaya waxaa culammadu ay u sheegeen inuu shuruud ka soo baxo qabla an ya'mura wayanhaa waxaa loo baahan yahay cilmi uu hugsado shaygan inuu yahay munkar kanuna uu yahay macruuf waxaa kaloo loo baahan yahay bay dhaheen xiina ya'muru wayanhaa inuu rifqi leeyahay qof cunfi uu ku jiro oo isagoo dhan kacsan hadduu yidhaahdo munkar baan reebahaya ama macruuf baan amrahaya waxaa dhici karta inuu ku xadgudbo intuu xadgudbo ay ka soo baxdo dhibaatooyin badan markaas oo wixii uu reebahayey ama wuxuu goobahayey wax ka shar badan ay soo baxdo beri baa hay-ad sacuudiga ka jirta la yidhaha hay-atul amar bilmacruuf nahy almunkar baa marmar waxaa soo gala odayaal iska soo gala aan aqoon lahayn laakiin xoogaa xamaasaysan aada u xamaasaysan marka waktiga salaadaha la gaaro ay dhahaan dadka dukada dukaamada xira masaajida taga ay dhahaan xoogaa haddii ay ka shakiyaan nin iyo naag isla taagaan xoogaa inay tagaan dhahaan maxaa isu tihiin marbaa waxaa dhacda marka iyadoo dadku ay ogol yihiin oo dadku ku qanacsan yihiin baa oday intuu u tegay wiil iyo gabadh isla taagan uu yidhi maxaa isu tihiin is afdhaafeen is afdhaafkiisu usii socday usii socday odag intuu xanaaqay oo madaxa ka qabtay uu saas u tuuray ayuu madaxa ku dhifsaday dhagax madaxayaa fuqay meeshuu ku meeyey arrintii markii la darsayna waa gabar walaashiisa oo suuqa usoo kaxeeyey gabadhuu la taagna waa walaashi suuqa usoo kaxeeyey dadka marka hadday ay calmaaniyiinta ama dadka aan diinka jeclayn furastaas oo kale ay arkaan guryey ka dhisanayo waxaa dhaheen mid walaa walaashii soo kaxeeyey oo maskiin ah baa odayaashaan waalanu madaxa ka jabshay diinkeed sheegahay ayagoo dhan hala xihay dhaheen waxaan hay-adda ugu sheegayo dhan ha loo dhammeeyo shar wey dhaheen hay-ad ma aha hay-ad shar wey waana jooji waa tayladeeda war nin bay madaxa ka jabshay war nin bay dilan muslim war waxa ay gobayaan xayi sida yada kadib waxaa soo baxday marka in la yidhaahdo dadka gacanha ula teginina waxaana sheeg meelahaas inta marmartiin salaad salaad ahay markaas ku joogsan saasay sameeyaan salaad salaad ha maxaa dhashay rifqi la-aan baa waxaa soo dhaqaala laa rifqi dhibaatadaas shardiga saddexaad waxa weeyaan haddaa adigu sabar leedahay ahal baa u tahay arrinkaas inaa wax ka qabato laakiin hadday wax ku soo gaaraan haddaadan sabar lahayn iska joog marka hore waxay dhaheen shuruudda waxa waa ka mid a bacda an ya'mura wayanhaa an yasbira hadday wax ku soo gaarayaan waa inuu awood u leeyahay sabar laakiin haddii wax ku soo gaaraan arar baxa lagu dhifto hadduu isagu shan geysanayo mana iska doojoogo marka an yasbira calaa maa yataratabu calayh inuu ku sabra waxa ka ratibi karo calaa maa tujiibu shariicatu wey hayr haddaadan mar sabrayn ee adigu markii aad wixii sheegto ama wixii nahyi tegto wixii ka imaada aad la falgasho oo aada madaxa jebiso qofkii aada wax amraysay ma soo kordhin waxaa kaloo baahan yahay shayga la nahyinhayo qudhiisa in laysku waafaqsan yahay inuu munkar yahay haddii adigu aada u aragto xaaraan nin kalena u arko xalaal ka joog adiga ra'yigaada ku maqadismi karti adiga qanaacadaada diin kama dhigi karti waa in waxaa laysku waafaqsan yahay inuu yahay munkar bas haddii adigu munkar u aragto nin kalena uu xalaal u arko ka jooga sidaas baa la yidhaha marka masaa'ilu lijtihaad laa inkaara fiihi masaa'ilu lijtihaad laa inkaara fiihi ayib waxaa kaloo jira bay dhaheen waa inuu qofku ku qanacsan yahay ama uu rumaysan yahay waxaas inay mira dhal yeeli leeyihiin oo qofku wixii ka faa'iidaysanhayo ama uu aqbalahayo ee haddii adiga aadan ku qanacsanayn qofkan waxba inay iska bedelahayaan waajib maahay dhehen waa sunna waa fiican tahay laakiin waajib kuguma aha waajib waajibnimadu waa joogsanaysaa ayib calaa maa tuujibuhu shariica haddii ad wax kugu soo gaarhayaan oo cabsi kugu jirto ama dhibaato lagu gaarsiiyaa oo cabsidaas ay kugu jirtona waajib kuguma ah waa kusuulno laakiin waajib kuguma mar haddaad adigu ka badbaadayn hawshaas aa qabanayso waajib kuguma ayib wayarawna iqaamata alxaji waaljihaad waxay arkaan in xajkii la toosiyo jihaadkii la toosiyo waaljumaci jumcooyinkii la toosiyo waalcaayaadi ciidooyinkii la toosiyo macal umaraa'i dadka madaxda lala toosiyo lala qabto abraaran kaanuu aw fujaaran ama ha noqdeen dad baariyaal oo diinka ku toosan ama ha noqdeen dad faajiriin mar hadday muslimiin yihiin oo aan diinkii laga bixinin oo ayna kufaar noqonin aan khilaaf ku jirin waa in arrimahaas lala qabtaa xajka nin amiira ama madax ahaa dadka hoggaamin jiray waa in asaga looga dambeeya la daba socdo jihaadka iyagaa hoggaamin jiray waa in ayaga lagu taageeraha lagu daba socdo jumcooyinka dadka madaxda ahaa guji jiray salaada khudbada ayaga akri jiray waa in lagu taageeraa lagu daba socdo ciidaha waxyaalaha waaweyn oo shacaa'irta diinka ayagaa qabanayay markaasaa laga dambeeyey kadib marka sidii loo dilahayo loo dilahayo dad kale u dhiibteen waxay dhaheen khalaas annaku meelo gaaraha joogeynaa wata dad kale u dhiibta mar waxaa jiri jirtay masaajidka mixraabkiisa agtiisa laga sameeyo qol oo qolkaas inta la geliyo ninka madaxdaaba uu halkaas dadka ka jijiyo maxaa jira meeshaa lagu torreyna leeyahy haddaan inu mixraabka istaago kadib marka wixii oo dhan waa la xiray waxay noqotay dad kaleetoo shacaba inay wixii ka shaqeeyaan iyaguna meelo gaara isku wargeeyeen wayuxaafiduuna cala aljamaacaat waxay xifdinayaan jamaacaadka salaadaha jamaacaadka ayay xifdinayaan waa inay jamaacaad ka tagaan salaadda markii loo addimo in masaajidkii la joogo yaa loo addimhaya haddii nin walba gurigiisu ku dukayo awa shacaa'irta islaamka maya waa in marka masaajida la tagaa jamaacaadka lagu bada ayib arrinkaas wuxuu ka wadaa marka waxaa la tajrubeeyey jabhadaynta iyo dagaalada lagu qaado dadka madaxdaa inayna natiijo ka soo bixinin min zamani taabiciin ila alyowm baa la ogaaday kadibaa markaa culammada ahlu sunnada waxay mar kasta ku sheegaan kutubta caqiidada in la iska daayo muwaajahaadka dadka madaxda muslimiinta u ah muslimiinta lala gelahay wax natiijo kama soo baxo bil istiqraa' baa lagu ogaaday wax miraa ma dhasho sida daraaddeed mutaymiya wuxuu leeyahay lam takhruj daa'ifatun calى wulaati اlamri ilaa wakana maa afsaduu bilkhuruuji calayhi acdama mima dannuuh min asalaa wuxuu leeyahay daa'ifa ma soo baxin waa istiqraa' iyo wax lagu ogaaday daraasadooda daa'ifo dad madaxa kuma kicin buu leeyahay ilaa waxay ahaayeen waxa ay ku fasahaadiyeen kukicitaankaas in uu ka dhib badan yahay kana weyn yahay waxa ay u malaynhayeen inuu salaax yahay oo rabaan inay taxriijiyeen tanaa ka dhib badan marka kitaab kasta oo kutubta ahlusunnada ka mid ah waxa un ku taalla ayaan lagu khuruujin dadka madaxda halaa shaqeeyo hadday jihaad aadahayaan hadday jumcad dujinayaan hadday ciid dujinhayaan hayna waa dab lagu soo gubtay dab lagu soo gubtay dambaskiis bay ka sheekaynaya weliba markaan abraarankaana oo fujaaran bay leeyihi ama dad wanaagsan ha noqdeen oo abraar ah diinka ku toosan ama faajirin ha noqdo sow muslim ma ah araha laga qaado ayib waxaa jiri jiray gobolkood jumcada isagaa imaam ah isagana rabaa inuu khudbadii akriyo wuxuuna soo baxahayaa casir gaabka ninkii loo maleeyo in uu keligiis dukanahayno madaxa laga jafahayo taasaa jiri xajaaj baa khudbadii jumcada wuxuu u soo diray nin ay qaraabo yihiin goormuu soo dirahayaa casir gaabki maxaa la rabaa in la dukado jumco khudbana la akriyo hadaluu iska gara ninkaan khudbuu daldalahay nin baa is-ali waaye wuxuu yidhi asalaa raximakallah markaasuu yidhi salaad soo kuma jirno hadda markaasuu wuxuu yidhi wax ka khayr badan kitaabka ilaahay moogta maya khudbadiinu wadaa weli nin hadduu kitaabka ilaahay furo oo waktigii la gaaray salaada jumcada uu bilaabo inuu qur-aan akhriyo oo ay qoraxda ugu dhacdo ma u malaynaysaa qofkaas inay salaadii ka kaafiday qur-aankaas akrina su-aal sahan maaha jawaabtu maxay noqotay waxaan u malaynayaa huri inaa waalan tahay saasaan u malaynaya yaana safka hore fadhiya anas baa hor fadhiya anas baa fadhiya ninka anas intuu ku jeestay wuxuu ku yidhi yaa anas rasuulkii ilaahay baa u khidmay jirta waxaan kugu dhaariyey ilaahay ee warka aan sheegayo sax ma yahay mise waa baatil dee anasna ma hadli karo madaxa laga jafaya isna madaxa laga jafa isuu yeena iska aamus shir ninkaa lagu dalbaday marka ninkaa lagu dalbaday moorya isla markiiba xagga iyo xaggaa looga yimid meeshiia laga qaaday qolaa lagu tuuray khudbadiisu iska sii watay qaraabdiisu i dhacaysaa la duka qaraabadiisa waxaa dhahsan yaalla masaa'ilkay ku jiraan waxaa la yidhi aan dhah ninkaan waa waalan yahay adigu ma dhihin waa waalan yaha khalaas ninkaan waa waalan yahay markhaati ma ka tihiin inuu waalan yahay majnuun yahay markhaati baan ka nahay inuu majnuun yahay warqadaa la diray gaaloo dira xajaaj warqadda waxaa lagu qoray xajaajo anoo khudbadii akrinaya maanta ayaa nin khudbadii soo dhex galay waxaan fiicnay inuuna ku hadlay waxaana dadkiisii leeyahay waa waalan yahay waana iska sii daayay bal ka war saasuu leeyahay markaasu wuxuu ku yidhi ninkaas haddii ay sugnaato inuu waalan yahay faraha kale hadday sugnaato inuusan waallayn gacan iyo lug isdhaafana ka goy indhahana dab uga shub indhuhu ha dhaceen amarkaasu soo gey yaa saas ninkii meesha intaasna muxuu ku matay war salaadii war salaaddii waa la dhaafa waqtigii saasaa lagula dhaqmi jira iyagoo saas yeela ama daalika layska agi joogo maxaa yeeley intaas dhibaho iyagoo markaas ay geysanayaan mid ka badana soo baxay haddii la yidhaaho lagu jafo kooxo waxaa jiray marka dadka ahlu sunnada ku khilaafsan wayuxaafiduuna cala aljamaacaat masalan munaafiqiintu jamacada ma jecla mana yimaadin masaajid haddii aynan isdhahaynin ishkaalaa idinkaga imaanhaya haddaad maqanaatiin ma imaanhayo hay raafidadu waxay lehiin iyadu iyagu ilaa mahdiga muntadarka uu soo baxo jumcuna ma jirto jamaacana ma jirto wax ansaxayna lama nin walba gurigiisa ku dukan kooxo dariiqo ah oo dhulkan dhulka ka jiraa beri waxay dhihi jireen wax jumcaho la dukanay lama ah wax jumcaho lama dukanay maxaa loo dukan waayo dad dukanaya oo ahal u ah jumca inay dukadaan lama arko oo maxaa jira dadkan muslimka ah oo dhooban waa nooc takfiirka ka mid a iyagu oo waxay leeyiin waxaan dadkan diinkooda lama hubo diinkooda sax ma aha marka afartan qof oo la hubo oo diinkooda saxyaba laba ah dariiqooyina dhinto ilalyo gabanaa dukan jawcaan isku dayin maxaa diinkooda lama hubo afartan qofood aa loo baahan yahay afartankiina lama arko waxaan magaalada dhooban oo malaayiintaan lama yaqaano ayib waxaa kuanoo ku khilaafsanaa khawaarijta iyagu imaamyaal gaarahay lahaayeen dadka muslimka inay dukadaan maya ma hubno inay muslimiin yihiin lama dukan khalaas marka maadaama dawaa'if ahlulbidac ay ku khilaafsan yihiin ahlu sunnada mowqifkaas ay arrinkaas marka wuxuu keenay inay caqiidada ku sheegaan oo ay dhahaan wayuxaafiduuna cala aljamaacaat weliba jamaacaadkaas ninkii oogahay wax kasta ha noqdo waa la dukanaya xajaaj oo shaydaan ahaa lala dukanaya imaam waa la dukanaya wax ka shar badan inaysan badnayna dhici karto mukhtaar ibnu abi cubayd oo isagu marmar baa laga sheegay inuu nebinimo sheegtay imaam uu noqonay waa la dukanaya somaadna maqan mukhtaar ibnu abi cubayd athaqafi oo marmar jibriila i yimaada gaari xaalkiisa uu yimaada jibriila i yimaada waxyaa i yimaada waxay ugu soo geli maca daalika saxaabadu waa dukanay ayib wayadiinuuna binasiixati lummat halkaasaan ku joojin